barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin arbaacaha bisha sebtembarna waa sideed sanadka labada kun iyo ko iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka ay washingtonna saacaddu tahay lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyar maanta waxay la socodsiinaya aniga xuseen barre iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah dhalinyaro ku sugan gobolka sool oo bulshada ka wacyigeliya halista xanuunka covid sagaal iyo toban wacyigelintan waa in badan waa wadeyntii covid nneteen-ku waday dadkan waan ku wacyigelina iskay baanu isku dirnay haddana annagaa isxilqaanadoo dadka intii aanu gaadhsiin karaynay walow ay taagteedu gaaban tahay haddana waan isku daynay inaanu gaadhsiino waxaa kaloo ood maqli doontaan tababar lagu horumarinayo oo loogu qabtay magaalada boosaaso fanaaniinta kaalmiya heesaha iyo weliba ciyaari ayaad ku maqli doontaan idaacaddan duhurnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
kooxda taalibaan ee dalka afghanistaan ayaa u magacowday mulla maxamed xasan akhund oo ay saaran tahay cunaqabataynta qaramada midoobey inuu noqdo madaxa xukuumadda kumeel gaarka ah oo ay gaar si gaara u soo dhistay kooxdaasi afhayeenka taalibaan sabiixullah mujaahid oo shir jaraa'id ku qabtay kaabul ayaa sheegay in cabdul khani baraadar oo ka mid ah asaasayaashii taalibaan uu noqon doono ra'iisul wasaare ku-xigeenka mulla maxamed yacquub oo ah wiilka aasaasihii taalibaan mulla cumar ayaa loo magacaabay wasiirka gaashaandhiga halka wasaaradda arrimaha gudaha madaxa looga dhigay siraajuddiin xaqaani oo ah hogaamiyaha shabakadda xaqaani hay-adda la socodka quwadda atomikada ee qaramada midoobey ayaa dalka iiraan ku cambaaraysay inay adkaynayaan baadhitaanka lagu samaynayo dhaqdhaqaaqyadii hore u sameeyeen iyo weliba inay halis gelinayaan kormeerka shaqada taasoo ay suurtagal tahay inay caqabada ku noqoto soo laabashada wadahadalladii heshiiska nukliyarka iiraan hay-adan caalamiga ah ee tamarta atomikada ayaa laba warbixinood oo ay reuters aragtay u dirtay islamarkaana siisay dowladaha xubnaha ka ah kuwaasoo ay ku sheegtay inaanay jirin wax horumar oo laga sameeyey arrimaha ubuucda u ah arrintan iyadoo sidoo kalena ku sharaxday raad yuraniyamta oo laga helay dhowr meelood oo duug ah oo aan la shaacin iyo weliba inay dhaqso galaangal ugu helaan aagaga qaar si ay hay-addu u sii wado la socoshada qaybaha barnaamijka nukliyarka ee iiraan haddii aan la kormeerin islamarkaana la sii wado waxaa loogu yeero sii socoshada aqoontu iiraan waxa ay kartaa in ay soo saarto islamarkaana ay qariso tiraan cayinayn oo ah agab loo adeegsan karo in lagu sameeyo hub amaba shidaaliyo hubkaasi
dhallinyarada ururka taakula ee deegaanka iyogoori ee gobolka sool ayaa bilaabay ololo nadaafadeed xilli bulshada gobolka sool ay saameynayso la tacaalidda xanuunka covid nteen cabdikariim olol ayaa warbixintan inoo soo diray guud ahaan ururada bulshada ee gobolka sool ayaa waxay ka shaqeeyaan arrimaha bulshada ururka talowadaag waxa uu ka dhisan yahay deegaanka iyogooriga gobolka sool waxaa ku midaysan dhallinyaro isugu jiro wiilal iyo hablo kuwaasoo ku shaqeeya si tabarucaada dhowaantan ayay deegaanka ka fuliyeen olole dhanka nadaafadda la xidhiidha sidoo kale waxay wax ka qabteen waddada laamiga ee magaaladaasi dhex marta ugu horeyn maxamuud cabdi cali oo ka mida guddida fulinta ee ururka tala wadaag ay dhallinyarada deegaankaasi ku midaysan yihiin ayaa v o a uga waramay waxyaabihii ay qabteen waxaanu qabanay qayb ka mid a nadaafadda deegaanka degmada yuguran ka qabanay iyo nawaaxigeeda kaasoo howl aada u culus ahayd oo ururku in badanna faraha kusoo hayay oo ay shaqo aada u socota ururkuna waa urur arrimaha bulshada iyo horumarinta iyo wacyigelinta ka shaqeeya si tabarucaado iskii iyo u shaqeeya muddadii toddobaadkii kasii horreeyay waxaan wax ka qabanay waddada udhexaysa guumeys iyo yugoori ee weliba yugoori u dhow taasoo hadda gawaadhadu ay mahdiyeen kuna badhaadheen waxqabadkii ururka ee waddadaa bal ka warran wacyigelinta iyo dhanka nadaafadda maadaama lagu jiro in laga taxadaro cudurka covid sagaal iyo toban iyo sidaad bulshadiinna ugu wacyigeliseen in ololahan la sameeyo maadaama ololaha nadaafaddu yahay wax aada u culus sidaad ogtaba anagu waxaanu nahay dhallinyaradii u dhalatay deegaankan waxaanan isku taagnay sidii deegaankan uu deegaanada kale uu kala mid noqon lahaa dhallinyarada ka wada ololaha nadaafadeed iyo qurxinta deegaankooda wacyigelintan waa in badan waa wadiintii covid nneteen-ku waday dadkan waa ku wacyigelina iskay baanu isku dirnay haddana annagaa isxilqaanay oo dadka intii aanu gaadhsiin karaynay walow ay taagteedu gaaban tahay haddana waan isku daynay inaanu gaadhsiino dhallinyarada oo kale waxyaaba ay ka hadleen waxaa ka mid a in qalabku aada ugu yaryahay sidoo kale gaadiid aysan haysanin marka qashinka la gurayo oo kale oo nadaafada la samaynayo walahi saad ogtay waxa halkan jooga waa dhallinyaro ardaya oo bilan camala waddanka su yahay xaaladdiisa oo la socotaa waa dhallinyaro haddana jeebkooda saaran agabka waa kooban yahay oo waxaa anagu jeebkayga ka iibsanay agab cid agab nagu caawisay oon ka howlgallaa ma jiro waan u baahnaan lahay in cid kasta oo ka qayqbaadan karta deegaankan ama siyaasiyiin ha ahaado ama culimo ha ahaato ama waxgarad ha ahaato ama qurujoog ha ahaatee in ay ururka isgarab taagaan si ururku uu ururada kale oola tartamo deegaankan wax badan uga bedelo sida dhallinyarada kale deegaanada kale u dhalato kale sidoo kale maxamed cabdilaahi salebeen waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ururka tala wadaag ee degmada yuguuriga gobolka sool ururka iyo waxqabadkiisa iyo dhallinyarada sida ay u shaqeeyaan ayuu maxamed cabdilaahi ka hadlay iyo shaqooyinka kala duwan ee muddada dheer ay soo wadeen ka dhallinyar ahaan aad baad umahadsantahay cabdikariin olol kolley ururka tala wadaag waa urur halku dhugiisu yahay ururka horumarinta degmada yugoori waa urur aynu odhan karayno waa urur aan ku koobnayn degmada yugoori oo dhammaan waaxyaha iyo magaranaysa nawaaxiga degmada yugoori inta tuula iyo inta magaranaysa ee degmada hoos timaada ka howlgala muddada uu waxaweyaan ururkaasi soo shaqaynayey waxa ay shaqadiisa iyo magaranaysaa waxaweyaan experiensigiisu ay soo taxan tahay muddo shan sana cidda ka howlgasha ee waxaweyaan dhammaanba ay badiba ay u badan yihiin waxaweyaan waa dhalinyaro inta badan sida uu sheegay gudoomiyaha guddiga fulintu bilaa camalah oo arday u badan inagoo og waaqaca iyo magaranaysa marxaladaha taagan haddana ururku taagtiisa iyo fankiiyo dhaqaalaha soo gala iyo waxaweeyaan isku tiirsanaantiisa iyo marka loo eego howlaha uu qabto aad bay u kala macnihii ay u kala fog yihiin oo ay u kala badan yihiin dhammaan runta howlahan aanu qabanno hadday nadaafad tahay hadday waxaweyaan tabarucaad tahay hadday tahay shaqooyin ciidaa ka badan oanu soo qabanay waxaweyaan inta badan cid naga caawiso haba yaraatee ma jirto waxa aanu ku maarayna waxaweyaan waa fan ay dhalinyaradaasi si contribution oo waxaweyaan ay jeebkooda uga soo go'day ay ku bixiyaan shaqooyin kala duwan baa la qabtay sidaad sheegtay caqabadahoo kale waad ka soo sheekaysay waxyaabahaad sileeda way ugu muhiimsantahay maxamed in wax laydinla qabto maadaama muddo hadda badan aad soo jirteen welina taageero fiican aydan bulshada ka helin ururada kale gobolka sool aad la qabtaan dhanka taageero la-aanta bal ka waran ka dhalinyar ahaan waxyaabaad isleeda way caqabadan taagan waa lagaga gudbi karayaa oo aad isleedahay waa lagu guuleysan karaya
waad mahadsantahay marlaad cabdikariin muhiimadda ugu weyn ee aanu waxaweyaan naawilayno ee maskaxdeeda ka dhex guuxayso isleena caqabada ururka haysatii ku gadaamo waa lagaga bixi karaa kow waxaa ka ah in ururka uu helo fan iyo dhaqaale iyo miisaaniyad bajad u gaara oo ama hadduu ka helo waxaweyaan mas-uuliyiinta degmada iyo magaranaysa waxaweyan tan gobolkaba sidoo kale ururka waxa weyaan waxa ugu muhiimsan aanu la doonayna waxaweyaan maadaama uu muddo shan sano ku dhow amadaanay kaba badnayn uu soo shaqaynayay marxaladii kaliya laga gudbaya ururka haddana waxaa halkaa dhigtay ee shaqooyinkii hakadka geliya waxa weeyaan arrimahaad ka soo sheekaysay idinkamay joojin inaad deegaankiina wax ka qabataan caafimaadka hadday noqoto waxbarashada hadday noqoto ciyaaraha iyo taageerada dhallinyarada ka waran dareenka idinka idinku jiro idinkoo isku tashanaya aada markasta qabataan intaaba waxawey waxaanu ku bixinaynay ee dhaqaalaha aanu ku bixinaynay haddii ay tahay waxa weeyaan waa fan iyo dhaqaale annaga jeefkayga aanu ka soo bixinay dhugayga wuxuu ahaa markaanu aragnay hadday maamul tahay haddii ay tahay cid kastoo ay qusayso danahan aanu qabanayna waa dano annaga naga waaweyn waa dano ay dadkii lahaayeen ay daayaceen tan anagu maanta tuurta u ridanay aanu wadno marka shaqo kastoo aanu qabanayno annagoo og cid ay khusayso haddana kuma eegano waxa weeyaan dee dhallinyaradu waa kuwii waxna dhisan waxna dumiya annagu halkudhiga keliya ama fikirkaanu xambaarsanaya waxaweeye inaana noqon kuwii wax dumin lahaa ee qorshe kasta annagoo cidda ay khusayso iyo cidda ay mas-uuliyaddeeda iyo responsibilitigeeda ay tahay in annagu qabanno guud ahaan ururada gobolka sool ayaa waxay ka sameeyeen dhibaatada dhanka dhaqaalaha taasoo ay sheegeen isku tiirsanaanta dhexdooda iyo waxyaabaha ay isku qoraan inay ku dhisan yihiin cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood haatan dhegeystayaal aynu ku wadanosannoo heeskan dabacsan ee aan igu talagalnay
markaad tahay ruux qudhayda waxay qoonsataba ka dhowra waxaan ahay ruux qalooca qabyada nolosha adageeda markaad tahay ruux qudhayda waxay qoonsataba ka dhowra waxaan ahay ruux qalooca qabyada nolosha adageeda markaad tahay ruux qalbiga areenu noqdo daweeya waxaan ahay ruux qadarin qadarin hormiyo ku qaba tixgelin waxaan ahay ruux qadarin qadarin hormiyo ku qaba tixgelin markaad tahay ruux qalbiga areenu noqdo daweeya waxaan ahay ruux qadarin qadarin hormiyo ku qaba tixgelin waxaan ahay ruux qadarin qadarin hormiyo ku qaba tixgelin wixii qiso dhacay jacayla taariikhdu haddii qorayso qaamuuska kuwii galaynu nahay taariikhdu haddii qorayso qaamuuska kuwii galaynu nahay wixii qiso dhacay jacayla taariikhdu haddii qorayso qaamuuska kuwii galaynu nahay taariikhdu haddii qorayso qaamuuska kuwii galaynu nahay markaad tahay ruux qumaati warkiiyo qowlka iidhaada waxaan ahay ruux u qaata dhinaca quman iyo wanaagga markaad tahay ruux qumaati warkiiyo qowlka iidhaada waxaan ahay ruux u qaata dhinaca quman iyo wanaagga markaad tahay ruux qamumyo dharaar qudhaani badin waxaan ahay ruux qorsheeya qorsheeya qastiga libintiyo nolosha waxaan ahay ruux qorsheeya qorsheeya qastiga libintiyo nolosha
tobabar kor lagu qaadayo maaraynta xirfadaha xirfadlayaasha dhinaca fanka iyo dhaqanka ayaa magaalada boosaaso loogu qabtay dhallinyaro kala duwan tobabarkan ayaa sidoo kale hal abuurka dhallinyarada leh ee lagu bari doonaa hanaanka kor loogu qaadaya aqoontooda wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray tobabarkan ayaa ku saabsanaa kor u qaadista aqoonta xirfadlayaasha fanka iyo dhaqanka waxaa dhallinyarada loogu qabtay magaalada boosaaso iyadoo dhallinyarada hal abuurka leh ka faa'iidaysanayay barnaamijkan ay isugu jiraan wiilal iyo gabdho inta uu tobabarka uu socday waxaa lagu bari doonaa xoojinta dhaqanka iyo weliba u adkaysiga bulshada midnimada dowladnimo ismaaciil maxamed muuse oo ka socday hay-adda kaalo ayaa ka warbixinaya dhallinyarada maanta tobabarkan loo qabtay mashruucan marka waxa uu xoogga saarayaa xirfadleyda fanka iyo sugaanta in aqoontooda sidii kor loogu qaadi lahaa isla markaasna loogu dhiirigelin lahaa si ay uga qayb qaataan wax la yidhaahdo xirfadooda ay kor ugu qaadaan isla markaas marka mashruucan ujeeddadiisa guud waxa weeyaan yacni inaynu ka faa'iidaysanno fankeenna iyo sugaanteenna iyo dhaqankeenna isla markaasna aynu kor ugu qaadno dowladnimada iyo dowlad dhiska ama wax loo yaqaano maamulka wanaagsan inaynu kor ugu qaadno iyadoo loo marayo ka faa'iidaysiga dhaqanka iyo sugaanta marka waxa uu aad xoogga u saarayaa saan sheegay dadkan leh hibada iyo farshaxaniistayaasha dhammaantood si aynu u samayno wax la yidhaahdo waxaynu ognahay inaynu dhaqan leenahay laakiin dhaqankeenna aynaan kor u qaadin wadammadu waxay ka faa'iidaystaan
isuduwaha wasaaradda warfaafinta gobolka bari shaceeb yuusuf ciise ayaa dhankiisa dhallinyarada hal abuur kale ugu baaqay in tobabarkan ay ka faa'iidaystaan inta uu socdo isagoo sidoo kale dhallinyarada hal abuur kale ugu sii baaqay inay uga faa'iideeyaan bulshada tobabarkan waxa ay ka bartaan runtii waxaa farxad weyn noo ah in inahan bulsho intaan la-eg oo ay isugu jiraan qaybtii fanka farshaxanka aartiska iyo dhallinyaradii gobolka in ay waxa barnaamijkan ka faa'iidaystaan ayna uga faa'iidayn doonaan bulshadooda si waxa weeye dad taalanti leh maadaama ay yihiin oo dadkii xirfadan lahaa ay yihiin ay bulshadana wax la taaban karo ay gaarsiin doonaan mashruucu muddada uu soconayo ustaad ismaaciil baa ka sheekeeyey iyo agaasimaha khayrlaha siiye waxaan rajaynayaa in waxa weye casharada halkan aad ku qaadataan aad gaarsiin doontaan bulshada qaybaha aad ka kala socotaan sidoo kalena waxaan weye waxaan rajaynayaa oo ku kalsoonahay aqoonta aad halkan ka heli doontaan in kuwa manaafacadsada bulshadoodana u manaafacaadaya aad noqon doontaan kusii dheeraan maayo mashruuca waxaa iska kaashaday sida istaadku idiin sheegay hay-adda kaalo air development wasaaradda warfaafinta jaamacadda b s u waxaana maalgelinayaa midowda yurub mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhowaada muddada uu mashruucu soconayo tobabarka uu soconayo waa saddex cishe saddexdaa cishana waxaan rajeynayaa insha allah in waxa weye si habsami leh uu inoogu socdo si kastaba ahaatee tobabarkan boosaaso loogu qabtay dhallinyarada ayaa qayb ka noqonaya tobabarada kor loogu qaadayo tayada iyo weliba soo noolaynta dhaqanka iyadoo dhallinyarada hal abuur kalena loogu baaqay inay door ka qaataan sidii dhallinyarada ay wax uga bedeli lahaayeen dhaqankooda maadaama iyagu looga baahan yahay in dhallinyarada ay ku jiheeyaan soo noolaynta dhaqanka yuusuf maxamuud v o e boosaaso haatana kusoo dhowaada wararkii ciyaaraha oo inoo hayo faarax maxamed cali
kulanti wanaagsan mar kale dhegaystayaal aan ku bilowna waxaa si rasmi ah qaaradda yurub uga socda reebka koobka adduunka ee wadamada qaramada qaaradda yurub waxaana xalay kulamo xiise lahaa gruubka a waxaa wada ciyaara asarbajaan iyo bortuqal waxaana saddex iyo eber ku adkaada wadanka bortugiiska republic of irelandna waxay hal yaha la gashay wadanka serbiya gruubkan waxaa hogaaminaya xulka christiano ronaldo waxaana bortugiisku uu leeyahay saddex iyo toban dhibcood halka serbiya oo kusoo xigtana ay leedahay koob iyo toban dhibcood wadanka luxemburg oo kusoo xigana wuxuu leeyahay lix dhibcood gruubka dhiina bosnia hersegafina iyo waddanka kazakhistan ayaa laba iyo laba isla dhaafi waayey faransiiskuna wuxuu labiyo eber ku dhiftay waddanka finland labada gool ee faransiiska waxaa u saxeexay weeraryahankii hore ee kooxda barcelona haddana u ciyaara kooxda atletic de madrid antonio gresman waxaana gruubkan hogaaminaya waddanka faransiiska oo leh labiyo toban dhibcood halka ukrein iyo finlandna ay leeyihiin min shan dhibcood waddanka bosniana wuxuu leeyahay saddex dhibcood gruubka efna waxaa is arkay wadamada austriya iyo scotland waxaana hal iyo eber guusha ku raacda waddanka scotland halka denmarkna ay shan iyo eber ku dhifato waddanka israa'iil jasiiradda foy icelandna waxay labiyo eber uga adkaatay waddanka moldafa gruubka ef waxaa horkacaya waddanka denmark oo leh siddeed iyo toban dhibcood halka scotlandna ay leedahay koob iyo toban dhibcood israa'iilna toban dhibcood gruubka jiina waxaa is arkay wadamada montenegro iyo latfiya waxayna isla dhaafi waayeen hal iyo hal holandna waxay lix iyo hal uga adkaatay waddanka turki waxaa wada hogaaminaya dalalka holand iyo norway oo leh min saddex iyo toban dhibcood halka turkiguna uu leeyahay koob iyo toban dhibcood gruubka ejna waxaa iska hor yimid wadamada korobeshiya iyo sloveniya waxaana saddex iyo eber guusha ku raacda waddanka korobeshiya ruushkuna wuxuu labiyo eber ku dhifta waddanka malta slofakiyana waxay labiyo eber uga adkaatay waddanka qubrus gruubkana waxaa hor kacaya ama isla wada hogaaminaya wadamada korobeshiya iyo ruushiya oo leh min saddex iyo toban dhibcood halka slofakiyana ay leedahay sagaal dhibcood sloveniyana ay leedahay toddoba dhibcood maantana guruubyada wada ciyaaraya waxaa ka mid ah gruubka b waxaana isku arki doona griiga iyo sweden halka kosofona ay la kulmi doonto waddanka sbain cna waxaa is arki doona talyaaniga iyo lithuania halka ciyaar kale oo isla gruubka c ka tirsanna ay isku arki doonaan northern ireland iyo switzerland gruubka ena waxaa isku dhici doona dalalka belarus iyo belgium halka welshkuna ay arki doonaan estonia gruubka aina waxaa is arki doona albania iyo sanmariyo hungarina waxaa la kulmi doontaa andora cayaarta uga adagna gruubkaasi waxay dhexmari doontaa ingiriiska iyo boland gruubka jena waxaa isku dhici doona wadamada iceland iyo jermany halka north macedoniana ay la ciyaari doonto waddanka romania ugu dambayntiina dhegaystayaal kooxda tottenham ayaa la filayaa inay ganaxdo ciyaaryahanada christian romero iyo jovinio leselso kadib markii ay u safreen waddanka brazil fasax la'aan si ay uga ciyaaraan waddanka argentiin horyaalka bremier liga ayaa hore u shaaciyey go'aan ay taageereen dhammaan labaatanka naadi ee ahaa in ciyaartooyda aan loo fasixi doonin ciyaaraha lagu qabanayo wadamada hadda ku jira liiska casaanka ah ee u k maadaama toban maalmood oo karantiila ay geli doonaan marka ay dib ugu soo laabtaan waddanka ingiriiska si kastaba ha ahaatee tottenham ayaa u diiday romero iyo leselso inay baxaan waxaana ilawaradyo u sheegeen e s b n inay wajihi doonaan ciqaab maaliyadeed maadaama ay jebiyeen xeerka kooxda saraakiisha caafimaadka waddanka brazil ayaa joojiyey ciyaartii u dhexaysa brazil iyo argentina kadib markii ay sheegeen in afar ka mid a ciyaartooyda argentina ay jebiyeen xeerka karantiilka ee waddanka brazil xubintii ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa naga intaa
haatanna dhegaystayaal mar kale aanay dib ugu laabanno dhinacii heesaha
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulantay dambe waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
sida madheliyo uma seexda dhinaco